aad iyo aad baa umahadsan tahay radio beljir aad baan idin salaamayaa waxaana ku bogaabinayaa shaqada muhiimka ah oo aad u haysaan shacabka puntland oo xaqiiqdii warbaahinta ay door weyn ku leedahay dhinac kasta ama horumarin ha noqoto ama hadlow ha noqoto ama sheegidda waxa wanaagsan ha noqoto marka waan iga bogaabinayaa intaa kadib maalmaha waxaan joogay magaalada boosaaso waxaa lagu yimi shaqooyin magaraysa shaqooyinka caadiga ahaa sidoo kale saalka waxaan u tagnay kormeer shaqo oo ku aadan dhalinyaraha shaqa abuur u samaynay jaanka qawi ama jaanka boosaaso hadisa u taqaanin oo muhiim iyo xaqiiqdii arrin muddo daba socotay sidii dhalinyarada loo jaahayn lahaa mashruuc dhowr qaybood isula isugu jira oo marfaw iyo iyo m b iyo hay-ado badan ayay ku jiraan oo ujeedkiisu uu yahay sidii dhalinyarada shaqa abuur loogu samayn lahaa weliba shaqada maalin maalinlaha ah oo qofka ku baranaysa nolosha ku maarayn karo waxa uu qabanayaa wax nafac u leh dalka noqon karaa marka arrimahaas baa unoogu muhiimsanaa waxaa kormeerka maanta igu weeliyey oo aan wada soconay wasiirka wasiir dowlaha dekenaha wasiir axmed marka guud ahaan kulankii iyo lasoo yeelanay dadkii deegaanka iyo hawshaa meesha u tagnayna si guuliga loogu soo dhamaatay xaqooqdii arrintaanu la beecay waaya marka kormeerkaas iyo shaqo abuurka aad sheegtay in dhalinyarada loo sameynayo iyo qaabkii wasaaradda ay uga holan tahay eesidai ugu raadin lahayd dhalinyarada shaqo abuur maxaa idinkaga soo baxay
waxaa nooga soo baxay barnaamijkan marka hore qaybtiisa hore waxaa dhalinyaro ilaa sideed boqol iyo konton dhalinyaro baa shaqo abuur loogu sameynayay muddo laba bilooda wuxuuna magaranaysa ka howlgalay dhammaan tuulooyinka ilaa sideed sagaal sideed tuulo iyo magaalada boosaaso laftigeeda degmada magaalada boosaaso arrintaasoo dowladda hoose laftigeeda nagala shaqeynaysay iyo communitiga way dhamaatay facekaa hore facekaa labaadna kaasuu daba socdaa qaybo badan oo farsamo ah oo dha xagga xirfadda horumarinta xirfadda xagga waxa weeye kalluunka laftigiisa qaab baa la rabaa dhalinyarada loogu tababaro oo hab kalluunka inta loo qallajiyo suuqyo baad garanaysaa suuqyada ka fogfog de kalluunka dhaadan u helin tallaabo joogta ah ama koronto joogta ah ama internetka in aysan aada u liita marka hab farsama baa jira oo adduunka uu sameeyo oo lagu qallajinayo kalluunka da kooban kadibna waxaa kuusoo lalaanaysa in tuulooyinka iyo baadiyaha iyo dhulka fafog dhan la gaarsiin kara si saalan farsamooyinkaas waxay kamid yihiin farsamooyinka shaqa abuurka u noqon karta adibad weyna wuu leenahay faa-iideysiga kalluumay kalluunka iyo waxyaalaha magaranaysa ay la xiriira aan uga faa-iideysan karnay qayb ka tahay waxaa kaloo jirtaa dir laftigeeda la rabo in la beero oo dhulka lagu tallaalo oo dhalinyaradeena marka hore oo dheerta kala gelinayay markii kale oo dhulka lagu tallaalayo iyo kulliga wax ka taraya gaaraan meelaha xeelaha ah oo badda uu ku baxayo geed mangrove afka ingiliiska lagu dhaaf soomaaliya xaqiiqda ma xasuusto aroole iyo dhulka aadka ayuu ku beeran yahay taariikh hore lagu beeray iyada laftigeeda waxay kamid tahay qaybo dhalinyarada waa si gaaraba dhalinyarada subanka yar arrintan magaranaysa foxka loogu saarayaa gudaana idaata dada degmo oo soomaaliya kamid a mashruucani ka socdaa marka arrintaasi waxay ahayd arrin xaqiiqdi bogaadin badan weeye waana uga bogaadinayna cid kastoo arrintaa gacana ka naguna taageertay marka su-aashaada insoo laabto waxay aan isleeyahay arrin waxtara weeye ama shaqada la qabanaya ha noqoto ama dhalinyarada oo magaranaysaa wax uga soo noqonaya oo shaqada ay qabanayaan maalinlaha wax ay ka helayaan wax weyna tarageen ka buo waayaha wasiir maadaama wasaaraddaada ay ka mid tahay wasaaradaha ugu shaqada badan muddadii aad joogtana waxyaabo badan oo la taaban karo aada qabatay marka tirada guud ee dhalinyarada puntland gaar ahaan haddaan eegno oo wasaaraddaadu ay shaqa abuur u samaysay haddii aada noo soo koobto intay gaareen cadadka muddooyinkaan joognay laba waxba waan wadnay midna waxay tahay shaqadaas kooban oo dadka la siinayo oo dhalinyarada ee lagu taarget gareynayo midna waxay ahayd mid iyaga laftigooda xirfado shaqa inta la baro magaranaysa xirfadooda kor loogu qaadayo si marka ay iyaga laftigoodu dhalinyaradu markii ay xirfadaa bartaan ay ugu abuur iyago laftooda shaqada abuuraan kadibna waxyaalii farsamada ahano laga saaciidi lahaa laga saaciido dhammaan gobolada puntland gaalkacyo deegaanada oo la socotaa bishii march oo sanadkan hadda aan ku jirno inaan kormeel ku tegay gudub jiiraan il dangorayo dhammaan deegaanadaas oo laftigooda mashaariic noocan ay ka socoto sidoo kale xaafuun iyo xaafuun aluule iyo baargaal oo iyagana ilaa dhalinyaro boqol iyo afartan ah ama boqol iyo lixdan dhalinyaro ah oo marka hore rehabilitation loo sameynayay markii dambeetana loo sameeyey inay xirfadaha ama kalluun qabashada ha noqoto ama kharkhaanaha ha noqoto ama xirfado kala duwan oo weliba noloshooda iyo suuqa ay markaa haystaan wax ka taraysa marka hore in daraasad lagu sameeyo cilmaanid la eego la dhaho aysan maxaa shaqa abuur degdega u noqon kara dhalinyaradu inay naftooda ku maareeyaan marka tira ahaan hadda kor kama hayo laakiin dhammaan meelaha aan kuusoo sheegay iyo xirfadaha kala duwan waxay ka mid yihiin qaabka ay dowladda puntland gaar ahaan wasaaradda shaqada oo ah inay mas-uuliyad uga ah habka shaqa abuurka iyo miinada xirfadeed inay shaqada lagu abuuri karo inay horumariso waxaan leeyahay dhalinyaro aan ka yareen ilaa toban kun oo dhalinyaro ayay taarget garaysa
waaya ugu dambeyntii wasiir dad badan waa waxay qabaan in jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan dhalinyaro aada u fara badan oo wax soo bartay oo jaamacadaha dhameeyey qaarkoodna laga warqababa inay dalka ay ka tahriibaan qaar kalena la sheego in ay shaqala-aan aawadood ay dalka u joogaan marka balansiga wasaaradaada iyo xisaabta kugu jirta tirada soo qalinjibinaysa ee jaamacadaha kasoo qalinjibinaysa iyo qaabka shaqa abuurka loogu sameyn karo
aada waa umahadsan tahay walaal dhalinyaradu keliya ma aha horta marka koowaad dhalinyarada jaamacaadka kasoo baxaysa ama focal education ka baraysa waxaa ka badan mareeyin jeer ama tobanaan jeer ka badan dhalinyarada kale oo aan fursad u helin inay education formal education processka caadiga amraan kadibna xirfadda aqoonta ay leeyihiin inay ku shaqo tagaan dabcan waa og tahay waa la socotaa oo shaqa abuurka guud oo dalkeenu ama maalgashi ha noqoto ama marasarkaska noqoto aada iyo aad uga hooseeya dadkeena laakiin waxaan u baahannahay inana horeysha naga hooseeyaan aan hore u socono dhalinyarada jaamacaadka waxaa jira barnaamijyo aan u sameynay oo aan rabno inaan iyada laftigooda shantaa sano soo socota insha allah biillahi karim weliya in sanad walba guuraan lixdan dhalinyaraha oo jaamacaadka ka kala jebiyey in jaamacaadka lookalka weli xoogooda in lookalka aan ku saarayno diiradda in shaqa abuur joogtaa loo sameeyo oo shan iyo toban labaatan labaatan labadii bilood ama saddexdii biloodba mashruucaasa insha allah waxaa naga taarget garanaya world banka sidoo kale mashaariicda kale oo dalka timaada waxaan xoog ku saarnaa oo ku dhiirigelinaa inay ku jirto ugu yaraan qayb intention program waxa afka qaran lagu dhaca oo qofka la rabo inuu dhalinyarada fayska ah oo jaamacadda ka soo baxay si uu u helo magaranaysaa shaqada practical ugu bedelo waxaan waxay u baahan tahay practicality u baahan tahay in marka dadkaas dhalinyarada muddo lix bilood shan bilood hal sano intention programkaasi magaranaysaa lagu dhiirigeliyo kadibna ay u noqoto dad khibradii qof waa face waa shaqooyinka la xayeysiiyana waxaa leeyahay shaqo walba waa in laba ugu yaraan laba sano oo khibrad inuu qofku helo si khibrad uu uga helo shaqadii uu ku guto uu ku guto haddaba goortaana uga baxo marka waxaan isleenahay arrin aada iyo aada muhiim waa weeye su-aalaha kale intaanan ku gudbin waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto maanta berrito oo ku beegan laba iyo tobanka bisha tan oo ku beegan dhalashadiisu banaana sala allahu caleyhi wasalam oo maalin aada iyo aada shuruurta islaamka ugu ah aada iyo aada muhiim u ah fursadaa marka anagoo uga faa'iidaysanayo waxaan rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan shaqaalaha puntland aan baryo u diro maalintaan oo kamid ah maalimaha fasaxa shaqo ah oo garanaysa iyada lagu soo dhaweynayo muhiimada iyo munaasabadan ay leedahay darteed inaan farxadda la wadaago shaqaalana ugu hambaliyeeyo maalintaan oo maalin ay shaqada ka nasanayaan inaan ugu hambaliyeeyo guud ahaan shaqaalaha puntland fursada barlaad iyo marka maxaadinoo ka faa'iidaysanaya iyo muhiimada ay maalintan leedahay inaan iyagana abadbaliyo hawada mariyo